iyo waqfi ama irsaal iyo wasli waa nooc ziyaadaadkan aan hayno kaba mida saan soo sheegnay qaybtaas horeynu usoo aragnay oo kollayna waa faslinun ibnu salaax yar kala fasriye axkaamtaas kala duwanay tani ay lahayd oo taasba qaybtan ka mida weeye bal imanka intaa wixii dhaafsanaa ayaynu arki doonaa iyo xaggan culimada agtooda ziyaadada aqbalkeed iyo aqbal la-aanteedu waxa uu yahay aqwaasha jira iyo qaybaha ay leedahay saan arki doonaba wa huwa nawcani fanun fanni weeye latiifun bacnaa fanni latiifa oo fiican oo mudan oo tustaxsanu ay habboon tahay alcinaayatu bihi loo cinaayoodo oo noocan ayuu leeyahay ruwaaddaas lagu kalsoon yahay ziyaadaadkoodu waa noocan waacdan xadiidka kaba mid oo latiif ah weliba wuxuu mutay ama ugde habboonba in loo ihtimaamo waayo waxaa laga faa'iidaystaa axkaam baa laga faa'iidaystaa oo kolbaa ziyaadadani xukum aan tii hore ama wixii qolooyinka kale ziyaadada warini ay wariyeen xukum aan ku sugnayn baaba ziyaadadani ay la timaadaan waxaa kaloo iyaduna waxyaalaha laga faa'iidaysanaya kiyo ka mida taqyiidul itlaaq iyadoo riwaayadii qolooyinka aan ziyaadinin riwaayo mudlaqa ay ahayd ayaa ziyaadadan qayd laba socdaa riwaayadii inoo qaydaysa oo dee bal masalan qaydkuna sa dee usuul lagu yaqaan waa nooc min albayaan oo waa caddayn naskii la caddaynayo ama taas oo kale ama daliilkii la caddaynayo adugu ayuu qeyb ka mida yahayba waxaa kaloo laga faa'iidaystaa macaani la arko halkaa inay mujmal ku ahayd ama aanay dee saa usii caddayn oo la caddeeyo ziyaadadan tafsiirkeed iyo caddaynteed macnaha uu kuba sugan iyo umuuro kale bal markaa saasaa ay dee fiican tahay oy u habboon tahayba noocyada caynkaasa in loo ihtimaamo a'immadii horena jamaacooyin baa lagu yaqaanay dee kitaabkan asalkiisa iyo wixii iyo asalkiisa labaad iyona way kuba sugnaayeen aad iyo aad ihtimaam weyn iyo cinaayo weyn u lahaa khaasatan ziyaadaadka axkaam laga faa'iidaysanayo oo waxaa ka mid ah imaamkii shahiirka ahaa ibnu khusayma moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma iyo qolooyin laba nin uu xagga hoose shaarixu kuba magacaabayo oo abubakar ibnu ziyaad ama cabdullahi ibnu moxamed ibnu ziyaad oo reer naysabuuraayo in yar ka dambeeyey ibnu khusayma oo qarniga afraad bay ahayn iyagu isba qarniga afraadee koob iyo toban sanood buu ku lahaaye iyo abulwaliid xasan ibnu moxamed nin la yidhaaho waxaa kaloo isaguna ziyaadada aad loogu yaqaanay macrifadiisii iyo ihtimaamkii imaam kaleo abu nucaym la yidhaaho abu nucaym aljurjaani ma aha abu nucaym alasfihaanigan kollay axaadiista ama kutubtana kusoo noqnoqday aynu horena usoo aragnay mustakhraja saxiixa muslim iyo bukhaariya lahaa ee waa nin ka horreeyey isaga abu nucaym aljurjaani la yidhaho cabdulmalik ibnu moxamed ibnu cadi la yidhaaho kollay qolooyinkaa culimmada ay tilmaameen inay cinaayo weyn u lahaayeenna waxaa kollay miisada usii yeeshay iyagoo xaggan xadiidka imaamya ku lahaa imaamya ku ahaa ayay fiqigana imaamya ku ahaayeen oo afartooduba ibnu khuseymiya kuwaa ka saddexaa kaleba a'immadii shaaficiyada waqtigoodii ayay ahaayeen oo jamcinta ay labada fanni kulansadeen baa kollay khaasatan ziyaadaadka axkaam gaara laga faa'iidaysanayo axkaam cusub keenayana keenay ihtimaamkooda iyo macrifadaas sare ay u leeyihiin shaaficiyada way wada ahaayeen waxaana kollay dee macruufa laga yaabaa qarnigaa saddexaad akhiradiisii markaan soo gaadhna ilaa cilmiga xadiisku malaashib alqarn alhindiya uu guurayey qarnigii tobnaad iyo nawaaxidaasuu xaggaa u wareegayay oo kale qurunta badan dee madhabaha markaynu ogno islaamka qolooyinkii ugu cinaamo ama khidmo iyo adeeg badnaa cilmiga xadiidku shaaficiyuun bay ahayn ama shuruux shuraaxdii qolooyinkii axaadiisa sharxay aadeen kuwii mutunta lahaadeen kuwii jawaanibtan kale iyagu marka la eego ihtimaam ahaan iyo khidmo ahaan iyagaa dee u badnaaba san waxa weeyaan cabdikariim khudayr iyo keyrkiiba ay yidhaahaan oo taas wa madhabu ljumhuuri bal haddaba horta fannigu taas weeyo ahamiyadaasuu leeyahy ومdhب الجمهuر جمهuur madhabtoodu oo min الفقهاaءi والمxadisiina فقهاa iyo مxadisiin ba adigu leh qabulhaa أqبalkeeda la aqbalayo weeye ziyaadada مطلqا xaalay tahay mid la idlaaqo iyadoon wax qayda lahayn oo ujeedadu ziyaadadaas ama raawi keliya un xaggiisa kaba dhacdo marna xadiidkii isagoo naaqiso ku wariyay marna uu taam yeelay xukum sharciya oo soo kordhaya oo iyada ziyaadada ku tacalluqsani ha jira mayaan u jirin oo kale wax hore xukum horeha bedelaysaa mayaan u jirin bal adigu si guudba in la aqbalo halkan imaam nawowi wuxuu u tiiriyey jumhuur lfuqahaa dee waana kitaabkiisii hore ee asalkaa buu daba socdaayee fuqaha iyo muxadisiin intoodii badnayd in qabuulkeeda adigu ay masalan yihiin qabuul ahama inay dee ag ku tegayaan in la aqbalo halkii rafciga iyo wasliga iyo markii tacaarudka jaanibkaasa furuucdii kaba dambaysay mucdalkii markaynu soo haynayna in waxaaba dee aqwaasha aynu soo aragnay ka mid ahaa in waxa weeyaan in iyadoo xadiisku haddii marfuucnimo iyo mursalnimo iyo mutasilnimo la isu isku tacaarudo ama ruwaadda ay ku kala wariyaan inay kaba cabireen irsaalka iyo in mursalnimada xukumka la siiyaa akharulculamaa ay leeyihiin ama akharulmuxadisiin qowlkooda ehlxadiidka intoodii badnayd halkana jumhuur buu geliyey waana nooc halkaa hore irsaalku wuxuu ka dhignaa inaan ziyaadadii la aqbalin markaa kii wasliyey aan la aqbalin ee la qaato un riwaayadan mursalada oo tii mawsuulada ahayd baa ziyaadada ku sugnayde la celiyo marka wuxuu kaba cabiraya alxukmu markaasin taasin lilirsaal bay cinda lilakhar ama intooda badan halkana waa tanta kaba cabiray bal marka waxay idhahan dee halkan fuqaha iyo muxadisiin marka la israaciyay jaanibkaas baa badnadu keenayso ee muxadisiin gaar ahaan haddii la eego waa sidaan markaa hore soo maray oo iyagu maaha in jumhuurtoodu ay ku tegayaan had iyo goor ziyaadadii uun in la aqbalo oo taasi ay ka dhigan tahay xadiidkii haddii marfuucnimo iyo mawquufnimo lagu wariyo marfuucnimada la qaato haddii mawsuulnimo iyo mursalnimo lagu wariyana dee bal markaa mawsuulnimada la qaato taas ay kaba dhigan tahay taa masaladana si gaarayn hore usoo aragna bal hadalkuna waa inoo dambeeyaa weliin wa qiila waxaa la yidhi tuqbalu waa la aqbalayaa in zaadaha hadduu ziyaadiyo hayru man shaksi kayrkii rawaahu wariyay xadiiskan naaqisan xaaliya isagoon ziyaadada lahayn oo naaqisa kaas waxa weeye waa laga aqbalayaa walaa tuqbalu lagama aqbalayo ziyaadadii miman shaksigii rawaahu xadiiskii wariyey oo mar kale kuba wariyey naaqisan xaaliya isagoo naaqisoon ziyaadadan lahayn oo tanna waa qowl labaad kale aqwaashuna dee tobaneeye iyo dheeraad bay gaadhsiiyaane waxa ay tahay oo qowlkani yahay haddii bal masalan ziyaadadani laba shaksi oo kala duwan oo labadaba lagu wada kalsoon yahay oo xadiidkii wada wariyey ama wax ka badan mid ka mid ah oo kii marka hore xadiidka nuqsaanta ku wariyey aan ahayn uu ziyaadadii la yimaado dee haddii xadiid kaleba uu inoo warinayo oo keligii uu warinayo waan aqbali lahayna suuradan waan aqbalaynaa laakiin arrinku hadduu ka dhaco un shaksi keliya oo xadiidkii marna isagoon ziyaadadii lahayn waa ka ay naaqiska ka cabirayaan buu ku wariyey marna ziyaadadan buu sheegay dee taasi waxay tilmaamaysaa khalal inuu xagga dabdigiisa iyo xifdigiisa jiro maxaa keenay markii hore xadiidka inuu intan gooyo oo uu naaqisun kuba wariyo imakana uu ziyaadada laba yimaado waa suurtagal khalal xagga dabdiga iyo xifdigiisa ku sugan arrinku inuu yahay markaa kaa lama aqbalayo ee laakiin ruux kale oon kii nuqsaanta ku wariyey ama ziyaada la-aanta aan ahayn hadduu ziyaadadii la yimaado waa la aqbalayaa kana waa qowl bal aqwaasha inteeda kalena shaarixa ayaydinku arki doontaane laakiin midun baana horta intaynaan gaadhin taqsiimka ibnu salaax aanse sii xusuusinaynaayo horeaan usoo sheegnay nimanka culamadan dee xufaada ee nuqaad dee xagga xadiidkaee maanta iyaguna walow dee usuuliyiin masalada ay la wadaagsadaan iyo fuqaho ay iyagu bal halkan dee cilmu xadiis marka la joogo iyaga dee markaa ah dadkii dee fannigan ehelkiisa ahaa ziyaadaadkaas imanaya isaa irsaalkii iyo wasligii waa asbaab ziyaado haddii xadiidkii lagu wariyo rafcigii iyo waqfigii iyaduna waa baab ziyaaduu noqonaya tacaarudkeedna waynu soo maray umuuraha kale dee cid kale intay si kaleba xadiidkii kuba wariso dee markaa midna uu ziyaado aan kuwii kala sheegin dadkii la wadaagsadayna ziyaadadaasun bay noqonayaane waxaan hore u soo sheegnay daabit kulliya oynu nidhaahno ziyaadadii ama waa la aqbalaya ama ziyaadadii lama aqbalayo inaanay daabit kaa lahayn ee arrimuhu ay ku xidhan yihiin tarjiix xaalo kastaba gaar ahaanteeda loo eego waayo taas waxaa qayb ka qaadan kolbaa raggan xadiidkan barhkood ay ziyaadada ku wariyeen badhna aanay ku warin ani iyagoo siqannimo wadaagsaday martabadoodaas siqannimo iyo dabdi iyo taasi aanay sidna inay ku kala horeeyaan taasoo kale waa xaalo kolbay dee takaaf u jiraya oo dadkani dad dee isku martabaa ama xaggaa ku siman ay noqonayaan marka waxay noqonaysaa xaalo kastoy ziyaada timaado gaar ahaanteedii in loo eego oo adigu bal maalan markaa kolna ziyaadada aqbalkeedii baa raajix noqon kolna ziyaadadii oo la celiyo waayo xaalo kastaba gaar ahaanteed oo qaanuun kulliya ama daabit guud oo aan nidhaahno waa la aqbalaya ama lama aqbalaya ama noocaasaa la aqbalaya noocanna waa la celinaya ma jirte waxay noqonaysaan waa xaalo qaraa-in iyo bal waxyaalahan kale laba socda iyo tarjiix ku xidhan kol aqbalkeedii baa meeshii iman oo waa la aqbali kolna waxay noqonaysaa in la celiyo bal markaa taasay tahay horena masalada horeynuu soo qaadnay sharaxuna waa idinku sugan yahay isagoo xaafid ibnu xajar kaba soo naqlin kana cabiraya waa inta sharaxa ugu dambaysa sheikhulislaam kaba cabiraya waxaana dee taas jirta haddaan taa la yeelin waxyaalaha iskaga keen hor imanaya halkan haddaan nidhaahno ziyaadada siqada si kastaba waa loo aqbalaya horena aynuu soo aragnay shaadkii bal noociisii marduudkaa markaynu dee hariib fardiga keliyana shaadka lagu fasiro ama saxiix iyo xasankii aynu shardi uga soo yeelay in aanu shuduud gelin shuduudkiina lagu fasiro waa in dee bal matalan raawugan dadkii siqaadka ruux siqa ah dee waxa weeyaan uu si xadiidkii ku wariyo dadkii ka mudnaaya ama cadad badan uga mudnaa ama xifdi siyaada siay ku wariyeen si ka duwan oo riwaayadiisii laga dhigay shaad oo sidaa loo aqbali waayeyne ziyaadana waa la yimi suurada caynkaasa ama mukhaalafadiisiibaaba ziyaadada noqonaysa dee adiga goor muka ziyaado ma noqonayse markan taa nidhi haddana halkan aan nidhaahno ziyaado kasta waa la aqbalaya waxyaalahani way iska hor imanayaanoo dee waxay noqonaysaa ama shuduudkiiba meesha in laga saaro xadiidkii saxiixa ama xasanka ahaa aan loo shardiyn inuu shaadnimo ka badbaado ama se aan la odhan ziyaadada siqadu mar kasta waa maqbuul waayo hadday munaafiye noqoto oo ciddii kale waxay warinaysa ay ka hor imanayso tarjiix baa loo baahanaya shaad iyo maxfuud baabkii baan gelaynaa markaas waana ziyaado siqa meeshii bal markaa arrinku waxa weeye inay tarjiixun ku xidhan tahay kol ziyaadadii ay raajix noqoto qabuulkeedii la heli kolna ziyaadadii in lagaba tago taas xaaladuna aanay ahayn qaacido guud ee xaalo kastaba gaar ahaanteeda iyo ruwaadani si ay yihiin riwaayada ziyaadadu inay munaafiye tahay iyo inaanay munaafiye ahayn haddaanay munaafiye ahayn dhib ma laha ee hadday munaafiye tahay weeye way markay baabkani imanaya bal umuuraha in lala socdo dee tastaa xukumkii loo siiyo kolba xaaladan gaarkii ay keentay taas baa arrinku yahay ibnu salaxna isagoo umuuraha kolley u baraarugay halkan dee waana kan imaamkuna inoo soo noqlinaya ayuu ziyaadadii taqsiim kala qaybinaya waa kan waqasamahu uu qaybiyey ashaykhu shaykhii sheikhuna kol haddii dee waa ibnu salaax saynu horeba usoo marnay wuxuu qaybiyey waa waxaan dheera uu siyaadinayo aqsaaman qaybe ayuu qaybiyey kollay dee in siinta la shadaa taalla waana sidii aada u muuqatay ee ama dee macruufka ahayd oo taqsiim ee sakhawi baa sharaxiisa uu kitaabka ku leeya kusoo naqliya in marka la eego nuskadii ibnu salaax ama waxa weeyaan dee waxa weeye nuskadii dee sheekha mee khadkiisa uu kuba sugnaayo nawowi oo kale inay siintu aanay shadnayn ay takfiifba ahayd taas haddii dee luqadii ama ay taas dhib ma laha dee laxa aad laakiin mashhuurayd ee badnayd taqsiim in halkan sidan oo kale suuradan oo kale la shade aqsaam iyo qaybuu u qaybiyey axaduhaa midkood aqsaamta ziyaadatun ziyaado weeye tukhaalifu khilaafaysa asiqaati dadkii lagu kalsoonaa khilaafaysa waxay khilaafaysaa waa dee maa rawoh weeye wixii ay wariyeen dadka lagu kalsoon yahay ayay khilaafaysaa fa turaddu waa la celinayaa taas kamaa sabaqa si aynu halkii shaadka ku soo marray oo balle waxa weeyaan hadalkii hore jumhuur laynoogaba soo naqliye ahaa ziyaadadaba in la aqbalayo uun dee waatan nidhi waxbaa kaba imanaya markaa in isagoo dee ibnu salaax oo kale dee imaam nawowina isagu tabacu iyo kitaabkiisii buu ikhtisaarinayaae waa arrintaa iyagoon dee idlaaqaas dee had iyo goor inuu soconayo ama ziyaado waa la aqbalaya un ay kolley waxyaalo ka hor imanaya ay jiraan oo sidaasun arrinku aanu noqon ahayn ayay tan ulaba yimaadeen oo markaa ziyaadadii bay qaybinayaan mid waxa weeye raawigani wuxuu wariyey ziyaado ama sanadka xadiiska ha noqoto ama matniga xadiiska haba noqoto ziyaadada uu wariyeyna dadkii kale xadiiska laba wariye siqaadka ahaa wixii ay wariyeen way khilaafsan tahay mukhaalafadna maaha mukhaalafadii aan isu geyn karno oo aan midba intan maxmil ku xambaarna aan iskaba jamcin karna maaha ee waxa ka dhalanaysa haddaan riwaayada ninka ziyaadada aqbalno qolooyinkii kale siday wariyeen inaan celinno taasaa kaba dhalanaysa markaa taa xaalku muxuu noqon ziyaadadaa waan iska celinaynaa kol haddii dee laga raajax yahay oo iyadu ta raajaxada aanay noqon waayo aqbalkii aan aqbalinaa waxaa ka dhalan dadkii kale dee ka raajaxsanaa ama ziyaado ziyaadaha kaga raajaxsanaadeen ama tiro badane in riwaayadoodii aan celino bal taasi waa mida warshaadka kusoo aragnay athani waa nooca labaad ama qismiga labaadi dee waa waa kii labaad ee ziyaadada qaybaheedii ma waa ziyaadadii laa mukhaalafata ama waa nooci iyo de waa kii laa mukhaalafata fiihi wax mukhaalafi aanu kuba sugnaanin oo waxan uu isagu dadkii kale ay wariyeen isagu horta ziyaada meeshii taalla ama sanad ha kordhiya ama matn ha ku kordhiya ziyaadadaase laakiin dadka kale ee la wadaagsaday isma khilaafsana waa waxay ka aamuseen oonay sheegin unbuu laba yimi inama khilaafsano toodii ma radinayso aqbalka antiisa aqbalana kama dhalanayso in toodii meesha ay kaba baxda kama dhalanayso ka tafarudi hiqatin bijumla marka taasoo kale xaalku muxuu noqon dee waa la aqbalayaayo wahiya markaa iyadu ama fahiya iyadu waxay noqonba ka tafarudi hiqatin ruux lagu kalsooyayay kelinimadii uu la keli noqday bijumlati xadiisin xadiisu jumladii oo dhan oo xadiis aanay dadkii kala warin uu isagu keligii warinayo oo kale ayuunbaabay noqonaysaayo fa yuqbalu kaa ama nooca waa la aqbalaya oo tii labaadna waa maxay taa hore hadday noqotay mid la celinayo waana umuurihii aan lahaynun qara-inta iyo xaalo kasta eegitaankeed ayay arrinku ku xidhnaanaya ama u khuduucaya ruuxan isan uu xadiidka kuba wariye ama sanad ha noqoto ama matniye dadka kale ee la wadaagsaday horta may sheegin laakiin wax mukhaalafay uma dhexeeyaan oo mukhaalafalaantuna waxay noqonaysaa haddaan riwaayadiis iyo sanuu ku warinaya aqbalo tii kale celinteed ama qolada kale siday ku wariyeen celinteed kama dhalanayso waayo sababtuna waxa weeye waa arrin ay ka aamuseen oo aanay sheegin waxaan iyagu siday ku wariyeenna aan burin ahayn ama aan ka hor iman ahayn xaaladaas oo kale muxuu noqonayaa saa nin lagu kalsoon yahay hadduu xadiis keligii warinayo ruwaadii kalena aanay sheegin oo kale waa xadiis dhan oon ahayn qayb ziyaada aan ahayna xadiis dhan si suuradaaba loo aqbalayay ayuunbaa tan loo aqbalayaayo wuxuu noqday waxaan kalena aamuskoodan ay ka aamuseen iyo taasi dee nooc radin maaha nooc mucaarado iyo mukhaalafo maaha iyo isburin saa daraaddeed waa la aqbalayaa si hadduu xadiis keligii warinayaba loo aqbalayo ka tafarudi hiqatina bal si laqbadu idinoogu hagaagto waa nooca kalena waa maakii laa mukhaalafata fiihi aanay wax mukhaalafo ay kuba sugnaanin fa hiya markaa ama fa huwa noocaas markaa kan dambe wuxuu la mid yahay ama uu yahayba uu noqonayaa ka tafarudi hiqati nin lagu kalsoon yahay kelinimadii uu la gooni noqday bijumlati xadiisin xadiis jumladii markaa kaasuu la mid yahayoo uu la xukum noqonayaayo fa yuqbalu noocanna waa la aqbalayaa sida xadiiskaasba loo aqbalayay qaala alkhadiibu waa khadiib bay isaga celiyeeno khadiib wuxuu dhaha isaga caswiyeen biitifaaqi alculamaai kaas oo wixii ziyaadaa aanay mukhaalafa ku sugnayn culimada itifaaqoodba iyadoon khilaaf jirin waa adigu la celinayaa hadalkiisuna sariix kumuu ahayna laakiin nooc dee itifaaqa ku dhow buu soo naqliyey kitaabkiisana alkifaaya ahaalisu kii saddexaad waa noocii saddexaad ba ama qismigii saddexaad ziyaadatu lafdatin lafda ziyaadadeed weeye fii xadiisin xadiis dhexdii lagu ziyaadiye ama xadiis ziyaadadaas ama lafdadaasoo lam yadkurhaa aanay sheegin saa'iru ruwaatihi xadiiska ciddii warinaysay intoodii kale aanay sheegin wadalika ka xadiisi jucilat liya alardu masjidan wa dahuuran xadiiskaasba weeye dhulka waxaa layga yeelay masjid iyo dahuur waa ruwaaddu intoodii badnayd siday ku wariyeen ama axaadiisi ay kuba yimaadeen xadiidka haddaba infarada waxaa la gooni noqday abu malikin abu malik ninkaa taabiciga ee la yidhaaho ayaa la gooni noqday oo wuxuu la gooni noqday alashtaciyu sacd bnu daariq baa la yidhaha waa nin taabici oo taabiciintii adigu dhexa ama adigu kuwa dhexe iyo ka yar dambeeyey zuhur iyo dabaqadiisii weeye waana nin saqa ayaa la gooni noqdo fa qaala wuxuu yidhi isagoo xadiiskiisii waa riwaayadiisii wa turbatuhaa tahuuran oo halkaa kuwa kale riwaayadoodu ay ahayd jucilat liya alardu masjidan wa dahuura ayaa lafdiga oo ama siduu ku wariyey ninkaasna ay ahayd ee uu ribci kaga wariyey rabcina uu kaba wariyey xudayfat bnulyamaan xadiiskii weeye jucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa tahuuran lafdigaa tur buu soo kordhiyey oo dhulka waxaa layga dhigay meel lagu tukado oo meel kastoo ruux muslima salaadi u gashaaba dee waa meel uu ku tukado inuu ku tukadaa waa taas u jidaysan ama uba bannaan waa turbata markaa ciiddeedii maha dhulkii oo dhan waa turaabkeedii iyo ciiddeediina waxaa layga dhigay dahuuran mid wax dahiraysa oo haddii biyo la waayo dee waa lagu tayamumayaa taasba weeye xadiidka horta muslim baa wariyey kan sacd ibnu daariq ama abu malik alashjaci in markaa wuxuu leeyahay xagga ziyaadada ama dee ay intan markaa gaar ahaan qism ziyaada ama saddexaad ugaba dhigay fahadaakan oo noocan marka la eega siyaadada xadiidkan kuba sugani yushbihu wuxuu shabahayaa alawala ka hore ka horena wuxuu aha kii marduudka ahaa oo xaggu ka shabahayaa waxa weeye qolooyinkii ninkan abu markaa maalik kaba badnaa ee kale axaadiista kale wariya ama axaadiista kale siday kuba timi riwaayadoodu caam bay ahayd waxay ahayd dhulka waxaa layga dhigay masjid iyo dahuur ee dhulkuna ciiddii iyo dhagaxii iyo waxala wixii ajsaadiisoo dhammiba dhul baa lagu magacaabaayo magacan waa shamlinayo uu ku wada dhacayay marka taasna xukunka aan ka qaadanayna uu inoo faa'iideynaya wuxuu ahaa in tayamumka ku asaxo waxala wixii ajsaada dhulka kaba mid ah oo dhan oo dhagaxii iyo ay kuba jiraan ama wixii kale ajsaada dhulka in tayamumka dahuur ay tahay oo tayamumka inoogu ansaxayo saa dee waxa weeyaan maalikiya iyo xanafiya iyo qowlkood ba yahay taasi waa mid oo in ama dee isagu siyaadadan uu wariyeyna waxa meeshii taqyiid baaba ugu sugan taa hore haddii aan idhaahno waa mutlaqba oo waxa ugu sugan yahay dahuurnimadii ayaa qayb dhulka ajsaadiisii ka mida waa turaabkii ayaa lagu koobayaa markaa mukhaalafaa jirta si dadka kale ay ku wariyeen iyo san riwaayadiisu ay tahay ay jaanibkaa iskuba khilaafayaan bal kollay misaalka waxaa ku suganna way noo soo socota waanu sheegi doonaa taasi waa jaanibka uu ka shabahaya tii marduudada ahayd wa yushbihu waanu shabahayaayo athaniya kii labaad waa qismigii labaad ee maa laa mukhaalafata fiihi ee maqbuulka ahaa oo xaggu kaba shabahayaa iyadana dee waa wax laba jamcin karo oo lagu jamcin karo in kan kaa hore idlaaqiisa qeydka laguba qaydo oo laga dhigo marka horeba tani bayaan inay u tahay ujeeddada iyo muraadkii al-arduna laga lahaana qayb dhulka ajsaadiisa kaba midoo ciidda ay tahay turaabka ay tahay bal taasoo markaa aanay wax mukhaalafo iba kuba sugnaan mukhaalafadiina sidaa lagu suuriyo ee waxaanan soo sheegnay mukhaalafadan radinta keenaysa waa marka qabuulka ziyaadadan la aqbalo tii kaloo asal ahaan laga tago oo la celiyo ay kaba dhalanayso markaas baan soo sheegnay bal jaanibkaasu iyaduna kaba shabahaya nawowi wuxuu yidhi kadaa qaala shaykhu shaykhi waa ibnu salaax oo horaan istilaaxa usoo ogaanayay sidaasuu yidhi muxuu taas yidhi ujeeddadu muxuu leeyahay waxa laga yeelayo qismigan in la aqbalayo inaan la aqbalahayn ma sheegin oo ibnu salaax taas muu sheegin waxa laga yeelayo qismigan bal markaasoo ujeeddadu ma la aqbalaya mise lama aqbalayo inuu labada yidhib ay shabahayaan mooyaane wax kale oo uu sheegay may jirin laakiin nawowi baa hadal raaciyo wuxuu yihi wasaxiixu qowlka saxiixi qabuulu hada alakhiiri kan dambe in la aqbalayo weeyaan oo dee noocii kol haddii mukhaalafadan mukhaalafadaa sahlan ay tahay waa la aqbalayaa bal horta xadiidka damaan in yar ku yar joogsannaa xadiidka sidaan soo sheegnay waa xadiidka saxiixa muslim ah waana misaalkii uu laba yimi ibnu salaax uu laba yimi hadalkiisuna dee misaal ahaanta su usoo qaatay inay ziyaadaan ka hadlaynaayo la joogaaye waxaad moodaa ama uu yahayba abu markaa malik alashjaci sacd ibnu daariq xadiiskan dad kale inay la wariyeen oo ay la wadaagsadeen xadiiskan oo markaa dadkii kalena jucilat liya alardu masidan wa dahuuran ay ku wariyeen isaguna isagoo riwaayada dee ay wada wariyeen ay la wadaagsadeen uu isagu yidhi jucilat liya alardu masidan wa turbatuha dahuuran taas baa iminka mithaalku siu u dhacayaa yahay laakiin arrinku kollay taa waa ka duwan yahay oo mithaalkani mid halkan ku mustaqiima ma noqonayo sababtuna waxa weeye ninkan abu malik la yidhaahaa xadiiskan jumladiisoo wada dhan ribci buu ka warinayaa cid isaga un mooye kaba warisay ma jirto xadiiskao dhan buu la gooni yahay xadiiskao dhan ribcina marka la eego riwaayadiisa cid kaloo la wadaagsatay oo dee intay markaa la idhaaho isna inbu sibuu ku wariyey iyaguna sibay ku wariyeen ma jirte xadiidka jumladiisa oo dhan wuxuu kala gooni noqday xudayfat bnulyamaan markaa ma aha xadiis ruwaadi intay wadaagsatay barhkood ay ziyaado la yimaadeen kuwa kale aanay sheegin waa xadiis sida uu u dhan yahay raawi la gooni noqduu raawi kale kala gooni noqday laakiin ta jirtaa waxa weeye axaadiis baa baabka ku soo aroortay aan xadiiskan xudayfe ahayn oo kale axaadiistaa kale ayaa uu ku sugan tahay cibaaradan iyada haddii taa laba yidhaaho oo dee iyadoo taa la eegayo waxa ziyaadadu ay ku sugan tahay waa xadiiskan xudayfe laga warinayaa aan turba un ay ku sugantaho kuwa kale kuma sugnana kollay taasna waxaa meesha ku imanaya xadiis musnadka imaam axmed ku sugan oo sanadkiisu xasan yahay oo cali bnu abi daalib warinayo ayaa iyadana waxaa kuba sugnayd lafdiga turba bedelkeeda aturaab baa kuba sugnayd oo turaabna xadiis kalena waa ku soo arooray bal markaa kollay mithaalku halkan munaasib uma aha oo xadiiskani maaha xadiis intay ruwaadi wadaagsadeen midkood ziyaado aan ka kala sheegin uu laba yimi ee waa xadiisa jumladiisoo dhan raawigan isan uu kuba wariyey axaadiis kalea laakiin jirta oo qolooyin kaloo asxaabi ay warinayaan oo iyada aanay kuba lafdigaa hore laynoo soo noqliyay ay kuba sugayin walow xadiiska cali isagana lafdiga turaab ay kuba sugan tahay bal taasi oo waa arrinkan halka imika waxyaalaha kuba sugan markaa laakiin dee waxaaba ay tahay markaas suuradan arrin kalena waa meesha imanayaayo ibnu rajab sharaxiisan uu cilalka tirmidi uu kuba sheego ah dee culimadan ka dhigtay inay nooc mukhaalafo tahay oo saa daraaddeed may ama nooc idlaaq iyo taqyiid ay tahay oo turaabku markaa ay noqonayso in lagu dee gaar ahaantii isagii kii horeba lagu qaydo waxaan lagu tayamumaya bal turaab iyo dee kolley adiladii iyo jaanibkaasna imaka kama hadlayno ee waa waxumaan yar sheegaya umuuraha iyadana laysku yar baraarujin karo isaga wuxuu kaba dhigaa inaanay baab mutlaq iyo muqayad ahayne habeen dhoweyd aan cibaaro aan soo haynay oo ahaa lafdigii caamka ahaa ama noocin dee caamka oo kale fardi afraaddiisa kaba mida haddii xukumkii caamka laguba khaas yeelo aynu soo aragnay inaanay takhsiis keenayn buu taa baabkeed kaba dhigaayo wuxuu idhaaba waa min baabi takhsiisi bacdi afraad alcaami bixukmi alcaam wey afraaddii caamka uu lahaa oo wuxuu ka dhigayaa dee dhagixii iyo ajzaadii kaleba waa ardadii bay kaba mid yihiin lafdigan alarduna caam buu hayo kaba mida arrinku wuxuu isu rogayaa waa takhsiisu bacdi afraad alcaam markaa bidikr oo afraaddii caamka barh ka mid oo dikrigii lagu khaas yeelo taasna markaa usuul la joogo sana habeenkii dhoweydba soo haynay takhsiis may keeni jirin oo markaa waa in dee kii caamkaana xukumkiisi waa u baaqi kana waa baab ta'kiidiya inuu dee waxyaalaha bal matalan xukumkan lahawin uu kaba mid yahay bal taa haddii la yidhaahana dee waxaaba noqonaysa istidlaalkiibaaba iswayar wada bedelaya waxaan leenahay mithaalku imaka tii kuma haboone bal mithaalka labaad aan eegno mithaalkan yar saasaan oo kale ayaanu mithaalka yar munaasib ahayn wamasalahu waxaa kaluu ku mithaaliyey noocan ashaykhu shaykhi aydan waa ibnu salaaxe biziyaadati maalikin maalik ziyaadadiisa fii xadiisi lfitrati xadiiskii fitrada uu kuba ziyaadiyey min almuslimiina cibaarada ama lafdigaas ah ee labadan kelime min almuslimiin wamacnaa xadiidkii macruufka ayan garanaynaa xadiidka ibnu cumar oo uu weliba maalikna uu bal masalan warinayo dee raggii wariyey uu kaba mid ahaa uu markaa naafic kaba wariyey oo maalik can naafic can ibni cumar waa xadiidkaa rasuulka ilaahay inuu farad yeelay sadaqada fidriga dee waa cala alxuri waalcabdi waaldakari waalunhaa taas ba ahan waa ruuxii xorta ah iyo kii addoonka ahaa kii labaa iyo tii dhadigaydba sakadaa fidriga rasuulku waa ku waajibiyey bal markaa xadiidkaas naafic baa laga wariyey imaam maalik baa wariyey dad kalena imaam maalik way la wadaagsadeen oo weliba iyaguna aimaad sida ayuub sakhtiyaan iyo cubaydullahi ibni cumar ibni xafs ibni caasim oo kale iyo iyo qolooyin kaleba marka iyagu waxay ku kaaftoomeen xadiidkii oo xadiidkii ay kuba wariyeen cala alxuri waalcabdi waaldakari waalunhaa hadal kale lama socon isagu dee walow saacayo intaa way wadaagsanayaan imaam maalik baa riwaayadiisa uu naafic kaba oranaya maxaa kuba sugnayd min almuslimiin intaasi ziyaado oo waa dadka caynkaas ee muslimiinta dee cid aan muslimayn iyo zakadaasi waajib kuma noqonayseen bal markaa haddaba wuxuu ku miisaaliyey imaam markaa noocan ka saddexaada ibnu salaax baa ku miisaaliyey ziyaadada imaam maalik xadiidkan uu ku siyaadiyey xadiidka fitrada uu kuba ziyaadiyey lafdiga min almuslimiin oo ujeeddadu waxa weeye dadkii kale iyaguna aimad ahaa ee xadiidka naafic kaba wariyey ziyaadadaa way ka aamuseen laakiin ziyaadadani munaafiye ma aha oo walow dee taa hore idlaaqeedii uu keenayo addoonkii oo kale ka soo qaad ama taasoo kale dee zawjadii haddii aanay muslimba ahayn fidradii haddii aan lafdigani jirin fidradii inay ruuxii kuba laazimayso oo ninkii dee fidradoodii kuba waajibayso laakiin cibaaradan xukumkaasi inoo ziyaadisee marka bal markaa waa noocaas labadii xaalo uba dhexeeyo tanna misaal buu ugaba dhigay wuxuu markaa sheekhu yidhi tanna walaa yasixu ma ansaxayo atamhiilu bihi in xadiidkaa misaal halkan loogaba dhiga ziyaado raawi laba yimoo dadkii kale aanay sheegin sababtuna waxa weeye faqad waafaqa waxa waafaqay maalikan cumaru bnu naaficin waa nin naafic dhalay mawla bni cumar oo saxiixa bukhaarina riwaayadiisu ay kuba sugan tahay ayaa isaguna naafic xadiidka min almuslimiina kaga wariyey wadaxaaq bnu cuhmaan daxaaq bnu cuhmaanna naafic uu ka wariyey xadiidkaoo min almuslimiina buu yidhi riwaayadiisna saxiixa muslim bay kuba sugan tahay bal dhowrn oo kalena oo sharaxa shaarixu ciraaqi ka soo naqlinayaana way jiraan markaa sidaa daraaddeed dee ziyaado maaha jamaaco kale ayaa iyaduna sidan ku wariyey jamaacadaasi hadday kaba aamuseen dee kollay xukumkana jamaacadan bay siiyeenun oo bal markaa tanna maha wax raawi keliyi uu ziyaadiyey oo uu dadkii kale ee la wadaagsaye xadiidka ay kaba aamuseen ama aanay ziyaadin taa tanna tanna misaalkana yar munaasib ma aha bal xaalada kollay arrintaa hore un baydun haysan doontaan oo ah marka la eego in qawaacidda muxadisiinta haddaan eegnayo camalkoodii iyo tacliilaadkoodii iyo marka la eego sade ay axaadiisa markay kaba hadlayaan noocan xukum mustaqilla waxba loo aan loo xukuminba laakiin qaraa-inta in lagu kala raajax yeelo kolna aqbalkaa raajax noqon kolna aqbal la-aantaa raajax noqon si dee masaladii tacaarud alwasl walirsaalba aan kuba soo maray kollayna halkan baan kuba dhaafayna bal umuuro kaleo isagoo amsilo kaba dhigayana sida xadiidkaa uu sheekhayn kaba soo naqlinayo iyo xadiid kaloo sheekhayn shaarixa halka uu ku dhammayn doono idinkaa eegi doona allahuma waxaa jirta un tadribrooba haysataan dee kollay dabcadayna waa sida ii taala xadiid sheekhayn buu soo qaato anas ibnu maalika umira bilaalun an yashfaca alaadaana wayutira aliqaamata waa xadiid anas oo bilaal in la amray umiradan horeynuu soo marray arrinteeda inuu aadaanka dee isku lamaaneeyo laba lababa ama shafci kaba dhigo alfaadda iqaamadana bal uu mid mid kaba dhigo ama witreeyo marka xadiidkii markaa maxay noqonaysa alfaadda iqaamada haddaan eegno xataa qad qaamati salaatu dii baa soo gelaysay wuxuu idhi zaada bnu cadiyata ila aliqaamata wasaxaxahu alxaakimu ibnu xibbaan simaanka ibnu cadiya wuxuu ziyaadiyey aliqaamo adigu tan uga wadaa ila aliqaama oo iqaamadii oo bal matalan waa ziyaado aan qoladii kalaama xadiidka markii hore aan laba socon oo iqaamada laftiga iqaamadna waxaa looga jeedaa qad qaamati salaat sida baa looga jeedaa bal markaa oo iqaamadii hore maaha wayutira aliqaamata ila aliqaama iqaamada dambe waa qad qaamati salaate ujeedadeydii waxa weeye wuxuu ka cabiray sheekhu suyuudi raximah llahu tacaala xaakim iyo ibnu xibbaan inay saxiix yeeleen buu kaba cabiray macnuhuna iyagaa wariye weeye oo markan ay leeyihin xaakim baa saxiix yeelaa may bal khaasatan ibnu xibbaan baa u saxiixle xaakim hadalluu la yimaadaaye ibnu xibbaan haddaad kitaabkiisa eegto isagoo dee hadal saasoo la socdaa ma jirto tasxiix iyo waxyaalo ee werintan uu kitaabkan uu yidhi axaadiisa saxiixun baan ku warinayaa ama sixadiisa uu islaazimiye uu ku warinaya xadiidkii ayaa tasxiixiisa oo tasxiixan ay u tiirinayaan noocaas weeye marka waxay ka dhigan tahay labada imaam baa wariyo kutubtii ka sokaysay may warin ee ujeedadeedu waxa weeyaanun cibaaradan ila aliqaama saxiixa bukhaari bay kuba sugan tahay ziyaadaduna isagay riwaayadiisa labaadama ay kuba sugan tahay oo arrinkana ibnu cabdiy xaakim iyo ibnu xibbaan inay riwaayadaa leeyihin unay dee saxiixayn mid kamid a ama kutubtii ususha aynaan ka helayn arrinkaasi isagoo dee saxiixa bukhaarina way kuba sugantaho bal dee mala nooc yar markaa aanu soo xaadirsanun bay markaa ahay tan sheekhu النوع السابع عشر نوعي تضبية طبناد معرفة الأفراد أفراد قرشة دي وي وحديثي كريدة أهيد وأنا كان إنو شيء دونا دي على الرام تقدمه إنو هرمريو مقصوده باب كان مركا ليغا أما نوعا أجيدديسو وأحكامتيسا إن بدنو كما ميدي هرين أصو مري وحقا إنو نوغو صهر مريما مقصود كاسي وحوية shaadkii munkarkiina waa ki yidhi waa la mide ayaa maxaan ku soo aragnay midi waa xadiid raawi warinayo oo cid kale uu ku khilaafay sida tacriifkii shaafici kaasi gaar buu ahaa laakiin maxaan soo aragnay markii uu ibnu salaax inoo soo khulaasaynayo shaadka waxyaalaha lagu idlaaqo haddii raawi xadiidkii la gooni noqdo oo uu keligii warinayo isagu bal markaasin waxaa la eegayaa heerka uu ka gaadhsiisay ama dee xaggan iqanimada iyo dabdiga iyo xifdiga iyo taa hadduu markaa rijaashii saxiixa yahay ee xadiidkii saxiix buu noqonayo shaad laguma magacaabayn hadduu rijaashii xasanka yahay xasan baa lagu magacaabayo oo shaad ma noqonahayn haddii aanuu dabdigaa iyo heerkaa gaadhin oo waa kaa daciifkaa shaad baa lagu magacaabaya sidaynu soo maray waana fardi markaa markaa saddexdaa xaaleen aragnay raawi la gooni noqonaya xadiidkii mar saxiixa laba yidhaaho gariibun ha lagaba cabiro mar xasan haba noqoto isna gariibun ama fardi ha lagaba cabiro iyo markan shaadka lagaba cabiraya uu daciifka yahay kelinima ku sugan waa fardiyo waa axaadiis lala gooni noqday maqsuudku sheegayaa taa weeyaanoo dee waa taa aynu xukumka hore u soo marnay haddii raawi wax la gooni noqdo heer xadiidkiisaa waxaa lo aynu ku magacaabayno ama xukumkiisu noqonayo tuu ujeedaa taa weeye marka wuxu uhi falfardu fardigu qismaani laba qaybood weeye oo laba u kala baxaya axaduhumaa midkood fardun can jamiir ruwaat adugu markaa waa fardi mudlaqa iyo fardi nisbiun bay kala yidhahaan labadan qaybood mid waa mudlaq oo waa si guud buu fardi u yahay midna markaan xaysiyo ka eegno ama jaanib kaba eegno aynu wax u nisbayno ayaa fardinimadiisu imanaysaa marka wuxuu yihi isagoo labadii inoo kala sheegaya axaduhumaa midkood fardun waa mid isagu fardi mutlaqahoo tafarada bihi waaxidun ruuxuu la gooni noqday can jamiici ruwaati ruwaadda inteedii kaleba uu kala gooni noqday wataqadama kaa xukumkiisa waynu soo marray waana kan aan sheegayay ee uu marka horena yidhi taqadama maqsuudu ee halkaa shaadka munkarkana waa ka yidhi waa la mide aynu ku soo aragnay kaasba weeye waana tan imaka aan soo sheegay aan soo yar khulaaseeyey bal markaa fardigaa mudlaqaa halkaasaan maraynayo xukumkaasuu yeelanayaa kol shaadnimo lagu xukumo iyo kol la aqbalo ama xasan ama saxiixu noqdo isagoo fardiya saasuu inoo yee noqday wathaani ka labaadi binisbati waa fardu nisbiyun waa fardigii nisbigaayo isaga waa fardi nisbiya binisbati waa mid xadiid fardiya binisbati ilaa jihatin marka jiho loo eego khaasa oo dhinac marka laga eego ama jiha loo nisbeeyo ayuu noqonayaa fardi oo markaa jihaadii maxay noqon kale waxaa la eegayaa beledkii raawigan ama ruwaadan xadiidka lahaa oo ah beledkaas dad ka soo jeeda xadiidkii warinayay beledadii kale riwaayo xadiidkani kuma laha markaasaa xadiidkii loo nisbaynayaa beledkaasoo la odhanayaaba reer maka ama reer madiine ama reer basraaba la gooni noqday markaa maxay noqotay waa xaysiye khaasa waa belednimo oo waa markaa beled baan u nisbaynay inay la gooni noqdeen ehelkii markaa bal taasna waana inoo yar dambayn xukumkum kol waxaa la eegayaa bal masalan raawi xagga siqanimadaa la eegayaayoo marka ruwaaddii xadiidkan la wariyey la eego ayaa meeshii waxaa jira nin siqa ah oo xadiiskii warinaya dadkan kale xadiiskii la wadaagsaday iyagu siqa maayo waa rag dacafaa markaasaa la odhanayaa xadiiskan wax siqa ah hebel unbaa wariyo hebel baa markaa la gooni noqdo markaan siqanimo eegniyo xaysiyada ayaa fardinimo inoo soo baxaysaayo ee dadkii kale la wadaagsaya xadiiskii waa dacafo nin siqaa ku jira markaasaa la odhanayaa xadiiskan wax siqaa hebel mooyaane cid kale may warin dad kale laakiin way jiraanoo xadiiskii la wadaagsado laakiin aan siqo ahayn bal taasna fardinimadu waa markaynu eegno aynu u nisbayno xaggaa siqanimo ayay fardinimo ka soo baxday kol shaksi baa laguma koobayaayo bal masalan nin baa xadiiskii warinaya dad kalena way la wadaagsadeenoo way wariyeen laakiin dadkii xadiiska wariyey nin ka mida ayaa nin keligii ka wariyey hadda jaanibkii kalena xadiiskii waan garanaynaayo duruq kaluu inoo leeyahy laakiin dariiqan marka la eego waa ninkanun markaasaa maxay odhanayaan xaggaasay fardinimo uga xukumaan xaysiyadaa marka la eego waxaabay odhanayaan xadiiskan lam yarwihi can fulaan ilaa fulaan hebel hebelunbaa ka wariyey macnaa dad kale way jiraan oo duruqda kale hebelkaa dadkii kale la sidnaa way jiraan cid kaleoo ka warisay laakiin markaan shaksiga ama sheekhaa eegno wuxunbaaba kama wariyey ninkaasun cid kaleoo ka warisa ma hayno isagoo xadiisku duruq kale leh oo laakiin dee aan ninkan marahayn ee dad kale ay wariyeen bal taasna waa xaysiyo fardiga nisbiga ama jiho uu kaba yimaado umuurahan buu sheegayaa markaa oo aba kan markaa soo yar khulaaseeyo wadalika ka qawlihim qowlkoodii weeye ay odhanayeen tafarada bihi xadiiskii waxaa la gooni noqday ahlu makata reer makaa la gooni noqday washaami reer shaam baaba la gooni noqday aw amase fulanun hebel tafarada waxaa la gooni noqday bihi fulanun hebel can fulaanin marka hebel la eego aw amase ahlulbasrati reer basra ayaaba la gooni noqdo can ahlilkuufati reer kuufo macnaa xadiidkan basra raawigani waa reer basra kolkol buu raawi keliyaba noqdaa ninka kale uu ka warinayaaba waa reer kuufo macnaa reer basra unbaa xadiidkan reer kuufa ay warinayeen warinayeen magaalooyinkii kale dadkii kale ruwaadda ahaa ee kaba tirsanaa ma warinayaan iyo washabihii wixii umuuraha shabahaya taasba weyo kaa fardi nisbiya ayaa laydhaa bal horta waxa weeyaan markan deesan oo kale fardiga qaaliban markay fardi idlaaqayaan fardiga mudlaqa ayay u idlaaqaan qaaliban isticmaalkooda hadday dee ka sheegayaanna qaraabo iyo waxyaale ayay sheegaan laakiin marka ay dee ficilka isticmaalayaan kollay labada xaalaba way u isticmaalaan kaa mudlaqa iyo kan kaleba dee hadday tahay tafarada bihi iyo aqraba bihi markaas oo kale oo ay fulaan ay leeyihiin bal noocani markaa iyadoo xadiidku sidiisii kale duruq uu yeelan karo riwaayaad uu yeelan karo ayaa ay tahay jihooyinkan marka la eegay ayaa fardinima ay jirtaa marka wuxu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala walaa yaqtadii ma keenayo oo haadaakani wuxuu leeyahy waa tafarudka noocan ah ee nisbigaa imaka aynu taa amsiladiisana sheegnay dacfow xadiiskaa la yidhi reer makaa la gooni noqday ama hebel baa hebelkala gooni noqday ama kaaanu inoo dhigan ee siqo hebelunbaaba warinaya taasi markaynu jaanibkaasun ka eegno ee wax kaloo dacfi keenay aanay jirin oo kale dacfahu dacfigiisa ma keenayo haddaan wax kale kusoo biirin nisbadaasi dacfigiisa uun oo macnaa ujeeddadu kama faa'iidaysana xadiiskaasi ilo had iyo goor inu daciife ilaa an yuraada in loola jeedo uun mooye bitafarudi raawi raawiga bal masalan bitafarudi lmadaniyiina nimankaa reer madiine kelinimadkoodii ay la gooni noqdeen xadiiskii waa misaal ahaanun dee reer madiine ama reer maka ama magaalooyinkii kale islaamka ee ruwaaddu ay kaba yimaadeen infiraadu waaxidin mid keliya kelinimadkii ama shaksi kelinimadii minhum iyaga kaba mida fa yakuunu wuxuu noqonayaa kalqismi alawali qismigii hore oo kaleu noqonaya oo waxa adigu ay tahay haddii xadiiskii la idhaaho reer makaaba la gooni noqday kelinimadaasun kama faa'iidaysanayno xadiisku inuu daciif yahay in dee wax kale oo dacfigiisa keenaa jira mooyaane oo dee dacfigii kale iskaba iman jiraya laakiin suuruu kaba soo reebay haddii markan la leeyahay reer madiina misaal ahaan xadiiskan la gooni noqday waxaa loo jeedaa shaksi keliya yahay markaa xukunkan xukum kaluu yeelanaya markaas oo waxa ay tahay markan ay leeyihiin reer madiina ama ka reer makaa la gooni noqday laba xaalay isticmaalaan qol waa jamaaco iyaga kaba mida ee laakiin magaaladaasuuna xadiidkii markaa sidiisa qariib uma aha xadiis nin keligii warinaya maaha jamaaca warinaysa laakiin jamaacadii baa beledkaasa oo markaa beled ahaan markaan eegno laakiin awqaadda qaarkeed baa dhacdo weliba badan inay yidhaahaan reer madiine masalan ayaa xadiiskii la gooni noqday iyadoo waxaa la geli noqday in nin keliya yahay oo arrinku uu yahay tajawus sandeenka nin baa wax samaynaya keligii nin buu dilayaa reer hebel baa dilaa la odhanaya reer hebel may wada dilino xataa la arkaa meel uu ku dilinayo mabaabay ogeyn ninkan keliyaa dile laakiin ficilkii shaksi lahaaba likownihi min alqabiila qabiiladii o dhan loogu tiiriyaa tanna waa taa baabkeedoo ee nin keliya riwaayadii oo beledkii un kaba mid ah dawaabo keli ayaa la odhanayaa reer makaa xadiidkii la gooni noqday arrinku waa tajawus suuradaas oo kale maxaa inoo soo baxaya noocan waa ka baxayaayo fardigii mudlaqa ahaa ayuu la xukum noqonayaa ninkaasaan eegaynaa xaaladiisii waa la miisaamayaa hadduu dee nin siqa a yahay oo dadkii xadiiskooda uu saxiixa noqon lahaa xadiidkii saxiixi buu noqon hadduu aanu heerkaa gaadhsanayn laakiin uu weli maqbuul yahay xasankii xasankii baan kaba dhigaynaa haddii uu yahay dee ninkaina cid kale oo meesha jirtaa ma jirto hadduu isagu aanu nadi lahayna xadiidka shaad buu noqon ama daciifa buu noqon bal markaa wuxuu la mid noqonayaa kii nin keligii la gooni noqday ayuu kaasi la mid noqon laakiin haddaanay taasi jirin oo cid tacaduday oo beledkan kaba mida xadiidka ay iyagu warinayaan marka dee fardinimadu waa belednimadun bay kaba tima xadiidka asalkiisa fardiba maaha waa xadiid ay jamaaca warinayaan madhan tacaduday warinayaan oo aan qariib ahayn bal markaa arrinku kaa weeyo suuradaasaa la xukum noqonayaa kii hore ilaa an yuraada bitafarud اlmadaniya infiraadu waaxidi minhum fayakunu wuxuu noqon xaggii xukumka kalqismi اlawali qaybtii hore ee ay fardiga ahayde halka shaadka aynu kuba soo maray ayuu noqonaya bal kollay amhiladii nooc mid kastaba uu idiin dhiganaya anigu midna kama taabanaye waxa arrinku uu yahay uun fardi waa fardigaa mudlaqoo xukumkiisaan soo ogaanay qaybtan aan haynana laba xaalo ayaa fardigaa mudlaqaa ku biiraya mid waa tan uu inoo sheegay oo ah haddii marka la leeyahay reer basre reer madiina reer makaa xadiidkii la gooni noqday nin keliyaba uu yahay fardigii mudlaqaa buu la xukum noqonayaa arrinkuna waa tajawus sida mithaalkaa qabiiladeen sheegnay oo kale arrin kaloon meesha ool baa jirto haddii xadiidkii la idhaha wax siqa ah hebelun mooye cid kale may warin suuradaasna waxaa la eegayaa bal dadkan ducafada ah ee xadiidka ninka la wadaagsaday heerka ay joogaan haddii dad dacfigoodu dhow yahay yahay dad mutaabaco iyo shaahid usuu badan yahay dee fardigii hore la mid noqon maayo xadiidkii iyadna way isxoogeynayaanba laakiin kuwa kale ee la wadaagsaday xadiidkii dacafadii hadday dadkii aan kami jirin xadiidkoodu ama daciifka ahaayen kami jirin ay yihiin dee wuxuu noqonayaa ninkaa kale riwaayadiisu waa si waxaanay jirin oo kale isagiibaa keligii inoo jooga isagii markaa muxuu noqday fardigii mudlaqaha buu isna la xukum noqonaya oo kol haddii dadkan kale aanay dad ictibaar usuubada ahayn sida habeenkii maalintii dhawad casharkii aan kusoo haynay oo ay yihiin dad dacfi aan ictibaar usuuban ee riwaayadoodu kallaa riwaayata markaa riwaaya la-aan isagii markaa kelinimuu inoogu soo baxay marka isaguna xukumkii kelida ayuu yeelanaya wixii aan taa ahayn bal maalan marka iyadoo dadka ay laleeyahay ama hebel hebel uma ka wariya xadiidkaa durub kalaa lagu yaqaan reer basraaba wariya dhowr nin baa kaba warinaya oo kale ama nin siqaa hebel unbaa wariya laakiin dadka kale la warinaya waa dad dacafo dacfigooda uu ictibaar gelayo iyada markaa xukumkii fardiga ma yeelanayaan taas baa adigu khulaasadii ay noqonaysaa in yar baan kaga dari mucalalkii almucallalu mucallal annawc haamina cashara nooci sideed iyo tobnaad almucallalu wayusamuunahu muxadisiintu waxay ku magacaabeen nawowi baa ka cabiraya raximahu llahu tacaala almacluula macluula way kaaba cabireen waana sii dee cibaaradii asalku walow waxoogaa yar uu taqyiiriyey oo dee uu soo koobay oo xataa kitaabakiisa labaadii irshaad cibaaradu ay tan ka yar cibaaro ka duwan ay ahayd waa macnihii cibaarada eh wayusamuunahu muxadisiintaan markaa damiirka u celinaynaa muxadisiintu waa dee qaybo iyaga kaba mid eh waxay ku magacaabeen ama ay kuma magacaabeen almacluula macluul bay yidhaahaan xadiidkan aan arki doono tacriifkiisa wa huwa laxnun laxni weeye laxnaa rag waaweyn bukhaari oo kale iyo tirmidi iyo xaakim iyo daaraaqun iyo rag kale ayaa cibaaradooda dhacday xadiidkan markay sheegayeen inay macluul kaba cabireen dee muxadisiin kala duwan raggii kaba dambeeyeyna dee ilaa xaafid ibnu xajar waa rag la waa la isticmaalay bal xaafid kitaab aan filayo inaan sidiisa loo wadahayn ama aan laba hayn oo ku magacaabay azahru lmadlul fi lkhabar almacluul oo xadiidkan kagaba hadlaa jira noocan macluul buu kaba cabira ama tasmiyadii macluul baa uguba jira bal markaa waxay leeyihin waa laxni sababta laxniga ay u leeyihinna waxa weeye lafdigan macluul dee waa ficilkan calla ee hulaasiga ah ayuu ismigiisii mafcuul yahay callana macnuhu leeyahay bal xagga sharaabka oo kale callahu sharaab oo kale iyo dee waa durdurta marku mar labaad wixii la waraabiyo taas baa la yidhaahaa ee macnahana calaaqa lama laha macnahan aan aynoo xadiidka cilla gashaya ama cillo haddaan eegno dee wuxuu u dhow yahay sida cilladii xanuunka iyo waxyaalahaas taasna hulaasi masiiday ahaan jirto acalla acalla baan markaasoo taasaa deeta waxay ahaan laydna in la yidhaaho ismigiisa mafcuul uu noqdo mucallal oon isna laba laab lahayn laakiin iyaguba imaka mucallal bay isticmaaleen mucallalkuna asalka luqada haddaan eegna callalahu macnaa shaqalahu waalhaw waa dee sida ilmo yaroo kale callalahu bimasalan dee ama billucba iyo waxyaalo wax uu ku sasabu ku jeediyo oo uu kuba shuqliyo taasoo kale iyaduba noqotaa mucallal oo waxaa dee ama laysku shuqlinayo wax laysku ilowsiinayo wax laysku dhaafinayo taas baa macnuhu yaho iyada nafteedu calaaqo weyn oo ay halkan laba leedahay mama jirto ama laakiin macnaha imaka ay laxni ay kuba tiriyeen aimada luqada sida zajaaj iyo in ibnulquutiya la odhanayo reer andalusa kitaab afcaasha uu kaga hadlalayo baa waxay soo naqliyeen callo oo macnu uu yahay dee waxa weeyaan in marad baa asiibay iyo cilaa ku dhacday iyo waxyaalahaas marka taasi hadday sugnaato e wax laxdioo ku jiraa ma jiraan haddii ha lagama badnaadeen alxaasiltani waa shay luqada kuma tacalluqsan aimadii luqadana way barhkood soo naqliyeen xufaadii axaadiisana qaybo badan oo bukhaari ay kaba mid yihiin baa isticmaalay xataa dee usuuliyiintu alcillatu waalmacluul marka ay leeyihiin ho dee taas oo kale iyo dee bacdu lmutakalimiin ba labadooduba usuuliyiin mutakalimiin ba alcilla waalmacluulla dee jaanibkan bay noqon oo haddii dee tan la yidhaha waa laxdi toodna laxdi bay noqonaysaa wa yusamuunahu lmacluula wahuwa laxnun bal taas iyada dhaaf oo hadalku idiin dhigtayna idinku eega wa hada nawcu nawcani min ajaliha anwaacda xadiiska kuwa ugu weyn ayuu kaba mid yahay oo waa noocyada ugu muhiimsan ugu sii xeel dheer aadna ugu daqiiqsan yatamakanu minhu wuxuu makansada oo macnaa noocan macrifo aada u sarraysa oo u suurtagelimaysa axaadiisa inuu cilashooda iyo cilooyinka qarsoon ay leeyihin soo saaro markaasuu ogaaduu daalaacdo oo wax ka sheego waxa makansanaya uun ahlulxifdi waalkhibrati dadka xifdiga iyo khibrada iyo aqoonta iyagu ehelka ah iyo walfahmi saaqib waa dadka idilaac weeyiin riwaayaadka oo dhan iyo ruwaadii uba leh ee de bal masalan taas daqaa'iqda umuuraha ku suganna macrifada uba leh iyo walfahmi fahmiga asaaqibi macnaa fahmiga ee aada u sarreeya ee ujeeddadu wax iftiiminayo kale laftigan saaqib mala asalkiisa hore waa tan siqbiga oo kaleba waa meeshan doloosho waa tan laba yidhaaho haddii la yidhaha saqaba imankaa saqaba alkhashabana waa dalooliyey khaasatan dalool naafida taas bay luqada noqotaa waana macnaha bal masalan asalkaan filayaa in macnaha kale oo dhami waa macno mala dee ka asalkaa kaba dame ama dee majaasa barkood sa dee uu kaba cabiro zamaqshari asaaskiisa oo kale asaasulbalaaqa iyo zabidi taajulcaruuska ama sharaxa qaamuuska oo kale waa macnayaal aad majaas kuma tiriyaane laakiin waa tan dee lagu sifeeyey imaka kawkabka oo kale qur-aanka inooguma sugantay shihaabka iyo macnaa saaqib oo taas ay kuma fasireen bal macnahay kuma fasireen khaasatan kawkabka oo kale waa inuu macnaa mudi mid iftiimayo wax nuuraya yahay markaa fahamka markay taa ama dakaa ay ku sifeeyaanna waa dee fahmada keenaysa ama wax ka fulaysa ka dusaysa oo kale haddaan suqbiga daloolka eegno oo xaqaa'iqdii iyo meelihii aad u qarsoona u dhaadhacaysa ama taa wax ifinaysa ee wax nuuraysa oo kale najmu saaqib kollay dee macaani dhowra ayay kuma fasireen taasin wamaa adraka madaariq anajmu saaqib oo dee taas ba xataa ay kaba midtahay nooca waxaa kaloo dee iyadana luqada jirta iminka haddii la yidhaha saqabat innaaru dabkii waa shidmay weeye waa huraya waa iftiimayaayo iyada taasna waa macno luqada uu yimaadee bal imanka macnaha horaan ku kaaftoomaya haddaba wuxuu leeyahy dadka adigu aqoonta iyo xifdiga iyo khibrada sare leh ayuunbaa halkan makansanaya saa daraaddeed baa dee ragga cilmiga cilasha ama cilasha axaadiisa kaba hadlay kuwii hore iyo kuwii dambaba cid tirsanun ay tahay ee raggii xufaad ahaa in badanoo kaba midi may dhexgelin taasoo may ka hadlinba waalcillatu cilladu cibaaratun cibaaro waxay ka tahay can sababin sabab haamidin qarsoon khafiyin haamid iyo khafi waa ta'kiidun waa qarsoon weeye oo qaadixin xadiidka sixadiisa iyo aqbalkiisii dhaawacay soo waxyeelaysa macaano daahira sida muuqatee xadiiska korkiisa kaba muuqataana arinku ayuu yahay assalaamatu fayoobi ama badbaado minuu ka badbaadsan iyo uu ka nabadgashay nabadgalay cilladaas weeye wayatadaraqu waxaana tacliilku uu ku yimaadaa tacliilku alilisnaadi isnaadkii aljaamicu kulansaday shuruuda sixati sixada shuruuddeeda kulansaday daahiran daahir ahaan oo cibaaradu waxa ay tahay ujeeddadu horta cillo waxay yidhaahaan horaynu usoo yar aragnay halkii xadiidka saxiixa markii ahaa inuu cillo ka nabad galo cilladu dee mid daahirana way noqotaa daahiradu waa taa ruuxii inuu macrifo kooban cilmigan xadiidka iyo rijaasha iyo taraajimta u leh uu garan karo oo haddii dee xadiidkii saxaabi ka maqan yahay oo kale de walow in badanoo inaga naga mida aynaan saxaabadiiyo waxaa aqoon baa midhaadh ka naqaano intoodii badnayd aynaan aqoon cilmigaasna cilmi asal u ah weeye in la garto xadiidku inuu mursal iyo inaanu mursal ahayn oo kale ninkii inuu taraajimta iyo dabaqaadka dadka yaqaanay dee markuu arka nin taabiciya uu taabicnimada xadiidkii kor yeelay waa wuxuu garanaya taa cilla daahiro a weeye oo dadka macrifadiisii ninkii macrifo kooban lahaaba waa garan karaa ee jaanibka u lahaa walow dee inaga macrifo inaga maqan ay tahay taas waa cilla way idhaahdeen laakiin baabkan markii loo joogo taa looma jeedo ee waa wax qarsoon oo xadiidka daahirkiisuna u yahay inuu fayow yahay waa xadiidka saxaabigiisiba waa joogaa eeg xadiidkii waa joogaa saxaabigii baa jooga laakiin markii xadiidkii duruqdiisii aanu isu keennay aan ruwaadii warinaysayna intaynu isu keennay sida kani ku wariyey sida kani ku wariyey aynu isu miisaanay ayaa waxay noo soo baxay saxaabigan magacowga la magacaabay qalad inuu yahay xadiidku inuu mursal yahay ee waxaan saxaabigan magacaabay qalad nin ka dhacaynayo raawiin xadiidkii uu saxaabiga sheegay markaan ruwaadii isugeyno taasoo kale kuma imanayso dee aragti dhow saxaabigii waa kuu jooga haddana waxaa leeyimaya xadiidku saxaabigu waa xadiidku waa mursal sababta duruqda marka laysu keenaa la garanaya ruwaadiina laysu wadeego markaa noocyada caynkaasee qarsoon ee u baahan xadiidka sidii lagu wariyo o dhan in la tatabuco lana eego ruwaadani bal aqoonta ay leeyihin ama siqada iyo dabdiga ay leeyihin heerka uu joogo taasoo kale waxyaalaha lagu garto ayaa cilladan qarsoonaya tahay haddaba tan wax lagu cileeyaa waa cillada noocaasa waa cibaaratun can sababin haamidun khafiyin qaadixin qaadixna wuxuu kaga ixtiraasaya haddii cilla way jirtaa qarsoon baa soo baxday laakiin xadiidka dhib uma keenayso oo waa wax yaroo la xallin karo oo dhib aanu keenin cillo laguma magacaabayo taasna imika cilladii xadiidkeeni anwaacda daciifka weeye lagu cilaynaye maaha xadiidka daahirkiisuna marka markaa waxaa arrinta uu noqonaya waa xadiid marka hore la eego daahirkiisu iyo inuu shuruudii sixada kulansaday cillo uu ka nabadgalay oo marka la baxsiyo duruqdiisa laysu geeyo ruwaadii iyo riwaayaadkiiba laysa soo baaldhiga laysmuqaaranayo iyadoo kutubtii kala dunayd laga baadhayo la ogaanayo wax meesha khalal jira oo ama hadal saxaabiy oo xadiid marfuuca laga dhigay ama xadiid marka hore mursal ahaayoo mawsuul lagaba dhigay umuuraha caynka ama xadiid xadiid kale qaybi ay ka soo gashay oo idraajkiiya waxyaalaha caynkaasi lagu ogaanayo taas bay arrintu tahay marka sanadkan la cil waa sanadkaa shuruudda sixada daahirahaan kulansaday ee laakiin marka dambe la ogaanaya wax inay kaba maqan la helayo kaas bay cilladu tahay sida lagu ogaanayana way noo dambaysa allah subxana wa tacala